madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa si rasmi ah u daafuray xaafadda casriga ah ee amal village oo shirkadda amal bangi ay ka dhistay garwe munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano ganacsato iyo madaxda shirkadda amal madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo xariga ka jaray dhismaha xaafadda cusub ayaa sheegay inay muhiim tahay maalgashiga caasimada si loola tartamo caasimadaha dalalka caalamka
ee lagu daahfurayo dhismaha een, magaalada amal oo runtii ah ee sida m- halka laga sheegay magaalo si wanaagsan oo qurux badan loo qaabeeyey loona naqshadeeyey waxaan marka hore aada ugu faraxsanahay in halka lagu kala saxiixday oo ay buuxisay dhismahan daraasaddii dhinaca bey'adda ah ama environmentiga oo muhiim u ah marxaladdan cusub ee dalkeennu uu gelayo iyo isbeddelka cimilada oo la arkay shiddadeeda iyo dhibaha ay soo kordhisay waxaan rabaa halka inaan een, uga sheego mashaariicda furmi doonta ama bilaaban doonta ama dowladdu waddo ama hay-aduhu wadaan ama ay ganacsatadu maraan inay maraan waddada lagu qiimaynayo dhinaca ee, environmentiga iyo bey'ada waxa la xidhiidha si dalkeennu mustaqbalkiisu uu u noqdo mid nolol ay ka soo bato ee waxa horumarka uusan noo keenin dhibaato ee bulshadeennu ku habsata Ee, runtii halka wax badan kama furna Ee, waan ka mahad celinayaa amal group shaqada ay qabatay ma aha maalgelin keliya Een, mashaariic badan baa la maalgeliyaa laakiin mashruuca kani waa mashruuc mar dalka bilaya mar dad naga maqnaa noo soo celinaya marna shaqo abuur iyo horumar abuuri kara waxaan ku faraxsanahay dhallinyaradii injineerada ah ee halka taagnaa ee shaqadan qaybta ka ah oo runtii inaan dhallinyaro aqoon leenahay waxba nama taraysa haddaysan helin mashaariic waaweyn ay ka shaqeeyaan oo aqoontooda iyo khibraddooda kor u qaada marka waa waddo hor leh oo furmaysa oo si casri ah oo cilmi ah in shaqooyinkeennu hadda kadib u socdaan waxay taasi sahlaysaa in mashruuc walba uu la kowsado qofka aqoonta gaarka u leh inuu fursad helo wax uu ka shaqeeyo sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa shirkadda inayan wixii iyada isku koobinay shirkadaha kale oo degaanka ka jirana ay siisay fursado ay shaqada qayb uga noqdaan laakiin ogaada amniga xataa qayb waxaa ka qaadanaya inaan rajada la soo celiyo ganacsatadu haddaysan dalka wax gelin naftarkeeda amni xumada qayb bay ka noqonaysaa dhallinyaradu haddaysan fursado shaqaa helin hadday waxay ilaashadaan helin hadday qurux ay ku raaxaystaan helin dee marka dambe waxay isu beddelayaan dad dayday ah ama jirri wixii la odhan jiray ah marka amniga ka shaqayntiisu dadkoo dhan bay u taallaa khaasatan dhinaca horumarka dhaqaalaha qayb weyn bay ka qaadan doontaa in amnigeennu uu xasilo xaafadda casriga ah ee amal village oo shirkadda amal bangi ay ka dhistay garowe ayaa waxaa ku baxay dhaqaale aada u tiro badan waxayna door muhiima ka qaadan doontaa in shaqo abuur badan laga helo